magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar lagu baranayay sidii haweenka ay ugu shaqayni lahaayeen dowlad dhiska tababarka oo socday muddo saddeed maalin ah islamarkaana ay iska kaashadeen wasaaradda haweenka maamulka jubbaland iyo hay-adda s s w c ayaa waxaa loo qabtay labaatan haween oo ka mid ah haweenka magaalada kismaayo cadar ismaaciil cabdulaahi wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul isaaka maamulka jubbaland ayaa xubnaha loo qabtay tababarka kula dardaarantii inay aqoontooda bulshada ugu adeegaan tababaradan hadda idiin soo gabagaboobay oo ah tababar muhiim idiin ah oo lagu maaragtay kobcinayay aqoontiinna si aada ugu adeegtaan bulshadiinna waxaa laidiin soo xulay oo gabdhaha kale oo idinka idin la mid ahoo kumaankumka ahoo jooga magaalada ismaayo jooga idinka laidinkaga soo xulay waana marka koowaad waa nasiib ah u yeelateen marka labaadna in ladiin arkay inaad waxaa ladiin dira aad kasoo bixi kartaan ama hawsha ladiin dhigmado inaad qaban kartaan wasaaradda sembery waxay u taagan tahay sida ay haweenka ama gabdhaha waxbartay ay u kobcin lahayd ay shaqooyinka u gelin lahayd hadda labaatankiinan gabdhood waxaa tihiin nag waa isku xiran oo saddex beri dhowr beri soo qaatay tababar berri ka maalina la rabo inuu howlgalo kana galo jubbaland dhammaanteed ka howlgalo annaga sembery waxaan u doodnaa oo la rabo inaad bannaanka soo dhigtaan hadda ugu soo horeeya waxaa waaye waxaa la dhisayaa golihii deegaanka ee degmooyinka jubbaland ee xorta ah marka gabdhaha la rabaa marka inay ka qayb qaataan xibnihii aan ku lahayn golaha deegaanka hadday gabari kuu fadhinin xafiiska ama meesha wax lagu kala goosanayo xaquuqdaada way dhumaysaa marka si xaquuqdiina loo helo oo aada uga qayb qaadataan golihii deegaanka ee jubbaland ee hadda saddex degmo ugu soo horeysa la bilaabi rabo hadda maaragtay labadan bilood oo fooda nagu soo haya ama sanadka cusub kahorey noqotaba yaa waxaan idiin diyaarinay inaad ka qayb qaadataan tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii haweenka loo qabtay ay kala wanaagsan ugu qaadan lahaayeen dowlad dhiska